meel bay ka wada timi soomaali waa mid waa uliyo mayrax matana weeyo meel bay ka wada timi bidigay bidixi ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa maskax iyo aqoon bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaada wararka waa subax isniina taariikhduna waxa ay ku beegan tahay lix iyo labaatanka bisha labiyo tobnaad sanadka labada kun iyo lix iyo tobanka barnaamijka faaqidaada wararka qodobada aad ku maqli doontaana waxaa ka mid noqon doona howlgallo ayaa ciidanka puntland waxa ay ka wadaan xaafadaha magaalada boosaaso waxaana lagu raadinayaa kooxo falal amni darra ah oo dilalo badnaa ka geysanayay isbuucyadii ugu dambeeyey ee magaaladaas waxaana ugu dambeeyey xeerlaaliyihii maxkamadda ciidamada puntland oo shalay isla boosaaso lagu dilay madaxweynaha puntlandna waxa uu leeyahay laamaha amniga waxaan farayaa in si deg dega loo soo qabto kooxihii ka dambeeyey dilalka ka dhacay magaalada boosaaso ciidanka qalabka sida ee soomaaliyana waxa ay howlgal ay ka sameeyeen deegaano hoostaga magaalada xudur ee xarunta gobolka bakool waxayna halkaa kula dagaalameen qolyo ka tirsan argagixisada dhimasho iyo dhaawac ayaa loo geystay qodobadaas iyo waxyaabihii kale ee inugu soo kordhaynto barnaamijka hawada ku jira ayaad dhegaystayaal aad maqli doontaan dhanka farsamadu waa fahad anigana waa cabdirasaaq waa mar kaliyo faaqidaada
matana weeyo meel bay ka wada timi
haa doqonkaan ogsoonayn halka lagu dilaaye dahar hoosta laga qoday inay duumiysal weeye weelkii dalooshada biyaha ka daatee daafaca kor iyo hoos docna lagama maarmee milatarka dalkeenniyo ka shaqeeya dibadde dalka waxay ku eegaan isku duubnidoodo madaxdaayo askartoo dadaasha dalka waxay ku eegaan isku duubnidoodo madax daacadayo askartoo dadaasha daryeelkiyo waxgaradka lagu gaadhi daraje daryeelkiyo waxgaradka lagu gaadhi daraje roobkoo da'aayay duhurkiyo habeenkii ma dhigaan dirayskee wadalaalin guudkiyo
ee roob iyo qorax iyo qabow intaba ma dhigan dariiska waayahay heestaas wadanigayo ciidamada ku saabsan waxaa qaadayay fanaanka salaad maxamed shardi sila darbi qeybaha dambe barnaamijka ayaan ku qaadan doonaa waxaan barnaamijka ku bilaabayaa maadaama dee dhanka ciidamada aan ka hadlayno magaalada xudur ee xarunta gobolka bakool duulooyin hoostaga ciidanka qalabka sida ayaa howlgallo ka sameynayay howlgalka intay wadeen waxay la kulmeen qolyo ka tirsan argagixisada oo isku dayaya in ay hakadgeliyaan gaadiid xamuul oo markaa cunooyin kala duwan u siday magaalada xudur in ay leexsadaan ciidanka ayaa halkaa kula kulmay kadibna dagaal ayaa dhex maray oo sababay in maleeshiyadu dhimasho iyo dhaawac dagaalka uu kasoo gaaro maxamed cabdiraxmaan ayaa wax ka weydiin doonaa maxamed bal soo dhowow subax wanaagsan kadib waxaad faahfaahin bal saaxiib aada naga siisaa howlgalladii ugu dambeeyey oo ciidanka qalabka sida ee soomaaliya ay ka wadaan gobolka bakool gaar ahaan dee dhankan xudur markii la yiraahdo ciidamada qalabka sida iyo kuwa gaarka booliska ee maamulka ee koonfur galbeed ayaa dhowaanba waxay yidhahaan in in ay howlgallo ay ka sameeyaan dhammaan wadooyinka ee soo gala ee magaalada xudur ee xarunka ee gobolka bakool iyadoo maleeshiyada nabadiidka ee al-shabaabna ay wadooyinkaas iyagana ay ku dhuumaaraysanayaan dadka shacabkana ay ku dhibaataynayaan ayaa ciidamada waxay la kulmeen howlgalkooda iyadoo ku guda jira gawaari kuwa maleeshiyada al-shabaab ay wataan oona waddo ciidamadan howlgal ay ka samaynayaan ay soo galeen halkaasi oo ciidankii iyo al-shabaab ay isku rasaaseeyeen oo markii dambena maleeshiyada al-shabaab gawaaridii ay wateen dirqiga halkaasi ay uga baxsadeen marka saraakiisha ciidamada waxay sheegayaan in halkaasi shabaab dhimashada dhaawacba loogu geystay balse laakiin waxay sheegeen in marka iyaga ay xaqiijiyaan ilaa iyo tirada ama hadday gawaari wax ka gaareen iyo tirada dhaawac ama dhimashada halkaasi oo khasaara maleeshiyadaasi loo geystay markay soo xaqiijiyaan inay warbaahinta ay la hadli doonaan cabirkaas waaya marka baabuurta ay wateen ma kuwo iska caadiyahoo dadka rayidka ay wataan ayuu ahaa mase gaadiid dagaal ayay wateen maleeshiyadu
maleeshiyadu si waa la ogyahay inta badan dadka gawaarida shacabka way ku qasbaan in ay raashinada ay usoo wadaan magaalada xudur in ay ku dejiyaan tuulooyinka kaasi oo ciidamadan inta badan ka hor tagaan oo ay howlgaladoodii ay ku wajahan yihiin sidii gawaaridaasiganaaasi ay usoo gaari lahaayeen gudaha ee magaalada xudur marka waxaa la sheegay in maleeshiyadaasi ay la socdeen gawaari ganaasi oo xudur usoo socday iyagana ay leexinayeen oo gawaari dagaal iyo ciidamadoodiba ay saaran yihiin ay halkaasi ay ku haysteen marka ciidamadana howlgalkoodii iyagoo ku guda jira ayay la kulmeen iyaga oo halkaasi gawaaridii ganacsi ku haysta marka asrasaaseen ayaa halkaasi ay ku dhex martay markii dambena maleeshiyada shabaab ay way carareen halkaas ayaana ciidamada u suura gashay in ay kasoo badbaadiyaan gawaaridii ganacsi halkaas iyaga ay ku haysteen waaya marka ciidanka howlgalku ay sameynayeen muxuu ahaa howlgalladii iska caadiga ahaa oo gobolka bakool ay ka samayn jireen mase howlgalku wuxuu ahaa mid qorshaysan oo oo oo kuwii hore ka bedelnaa
howlgalku waa howlgal oo qorshaysan ujeedkiisana waxa waaye sida hore anaga haddaan ku sheegay maleeshiyada shabaab gawaarida ganacsi oo xudur ama ganacsitada xudur ay leeyihiin waxay ku qasbaan inaysan magaalada soo gaarin oo tuulooyinka ay ku dejiyaan marka waxaa jira howlgal gaar oo ciidamada loogu talagalay oo iyagana ku daafureega wadooyinkaasi oo soo gala ee magaalada xudur iyo tuulooyinka si maleeshiyada shabaab ay looga baajiyo in gawaarida ganacsi oo xudur usoo hodana iyaga halkaasi ay ku kasbadaan ama halkaasi ay ku amraan inay ku dejiyaan inta badan maleeshiyada waxay sameeyaan tuulooyin fog fog ayay gawaarida ganacsiga ay ku amraan inay raashinada halkaasi ay ku dejiyaan taasoo marka dambe dadka ganacsatada ah iyagana ay sameeyaan inay raashinadii oo gawaaridii halkaasi la dejiyey oo kareetooyin ay kusoo qaadaan marar badan waxaa dhacday in maleeshiyada shabaab kareetooyin oo raashino lagu soo raray oo xudur loo soo wado inay wadada isbataan halkaasi iyagana ay ku gubaan oo dadkii shacabkaa raashinadoodii halkaasi ay ku baaba'aan marka si arrintaas si looga baaqdo ayay ciidamada howlgalkan hadda halkaasi ay uga wadaan maxamed waxaa jirtay markii laga tago howlgalkan dagaalku uu ka dhashay inay xirnaayeen qaar ka mida wadooyinka isku xidha gobolada bay iyo bakool ciidanka qalabka sidana waxay ku dadaalayeen qaabkii ay wadooyinkaasi uga horwareejin lahaayeen maleeshiyada dhibka ku haysa dadka iyo gaadiidka wadooyinkaasi isticmaala bakool iyo bay wadooyinkii isku xidhayay ma lagu guulaystay in la furo
howlgaladaasi ciidamada weli waa ay wadaan hase yeeshee een, horta meel oo hadda wado oo shabaab uu degan yahay oo la dhihi karo wadadaasi ay maleeshiya al-shabaab ay ku jiraan ma jirto balse laakiin maleeshiyada shabaab sida la ogyahay dadka way ku handadaan een, taleefooma ayay ku handadaan oo dadka gawaarileyda ah ama kuwa ganacsatada ah ama kuwa oon gawaaridaba iyaga milkiilahooda iyaga ay leeyihiin ay waxay ugu hanjabaan hadday wadadaasi adiga aada marto oo ama raashiine ama wax lamida deegaanadaas ama magaaladaasi ama gobolkaasi aada gaarsiiso yani waxay ugu hanjabaan inay hadda iyaga ay la kulmaan ama gaarigiisa ay ka gubayaan adig inay dhibaato ay u geysanayaan ayay dadka ay ugu hanjabaan marka hanjabaadaasi oo inta badan dadka iyaga ay ku handadaan oo ay ku sameeyaan ayaa la dhihi karaa wadooyinkaasi weli waa ay ku xiran yihiin laakiin ma jirto ciidamada waxay sheegeen inay iyaga aan hor iyo gadaalba ay ugu soconayaan een inta badan wadooyinka soo gala een magaalada xudur ee xarunta gobolka ee bakool sida hore ba ay uga guulaysteen wadooyin ay kamid yihiin sida wadada isku xirta een gobolka hiiraan iyo gobolka bakool waxay isku fureen wadadan aada dhanka iyo ethoobia oo marta een degmada ceel berde ayaa soosaa u furan oo inta badan hadda gawaarida ganacsigana waxay isticmaalaan een labadaasi wado oo wadadaasi ka imaata een gobolka hiiraan iyo wadadan aada dhanka iyo ethoobia saas ayay kuwaas ayaa hadda ciidamada ay ku guulaysteen wadooyinkaasina yani uma baahna inaada cilaalo laga qabto waa wadooyin soosa u furmay oo gawaarida ganacsiga si toosa ay u isticmaalaan balse dhanka iyo magaalada eh, gobo- gobolka ba iyo bakool wadadan isku xirta weli een, eh, shaki ayay ka qabaan een, gawaarileyda walow ciidamadana howlgalkoodii een, eh, oo ugu badan ama juhd ugu badan iyagana halkaasi ay ku bixiyaan hase yeeshee weli een, eh, maahan wado oo la isku aamin karo ama la isku haleyn karo maadaama la- ay dhici karto in maleeshiyada shabaab ee namiiro maadaama wadadaasi wado aada u fog ay tahay oo dhulkoodana ay marto marka waa la filan karaa in ay maleeshiyadaas intay galaan ay dhibaato dadka shacabka ay u geystaan balse laakiin een, eh, saraakiisha een, ama jenaraalka ciidamadan horkacayo oo een, ku sugan een, gobolka bakool jenaraal xasan baydabo ayaa sheegay in een, ay hadda ay wadaan qoshihii lagu soo afjari lahaa een, sidii wadooyinkaasi ay u noqon lahaayeen wadooyin la isku haleyn karo oona ka madax banaan in loo een, maleeshiyada shabaab ay dadka shacabka ama gawaaridaba dhib ay ugu geystaan
waa tahay aad iyo aad buu mahadsan yahay kaasina wuxuu ahaa waryaheena maxamed cabdiraxmaan oo qadka telefoonka magaalada xudur si toosa ugu jiray wuxuuna iiga warbixinayey een, howlgalkii ugu dambeeyey ee ciidanka qalabka sida ee soomaaliya ay ka sameeyeen gobolka bakool gaar ahaan tulooyin hoos taga magaalada xudur oo sidaad maqlayseen dagaal uu ku dhex maray qoryaha arg- qolyaha argagixisada ah kadib markii ciidamadu ay tageen goob baabuurta ee xamuulka sida ay ku sugnaayeen oo maleeshiyadaasi ay jidgooyo ay u dhigteen halkaana dagaal baa ka dhacay een, khasaaro dhimasho iyo dhaawacle ayaa argagixisada lasoo gaarsiiyey haddaba ee, wararkii kusoo kordha wararkeena iyo barnaamijyadeena soo socda ayaan idinkugu soo gudbin doonaa bal muqdisho aan kusoo laabana madaxweynaha maamulka puntland cabdiweli maxamed cali gaas oo muddooyinkan ku sugnaa muqdisho ayaa war-saxaafadeed soo saaray wuxuuna kaga hadlay dilalka qorsheysan ee saddexdii isbuuc ee ugu dambeeyey een, ka dhacayay magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari waxaana ugu dambeeyey dil kooxa hubeysan ay kula kaceen xeer ilaaliyaha maxkamadda ciidamada een, puntland gaar ahaan een, dembiyada culus een, kooxa hubeysan ayaa magaaladaasi een, shalay ku dilay madaxweynuhu waxa uu leeyahay waxaan tacsi u dirayaa eheladii iyo qaraabidii uu ka geeriyooday een, mas-uulkan ka tirsanaa een, maxkamadda ciidamada puntland wuxuu kaloo sheegay in laamaha amniga uu farayo in ay soo qabtaan een, qolyaha ka dambeeya dilalka een, magaaladaasi ka dhacaya een, magaalada een, muddooyinkii dambe aad bay u degnayd hase yeeshee een, is- saddexdii isbuuc ee ugu dambeysay oo isbuucan uu ka mid yahay een, dilalkii ayaa kusoo laabtay ugu horeyn bula waxaa la dilay taliyaha een, taliya ku-xigeenka een, saddexaad ee ciidanka puntland waxaa ku xigay een, agaasimihii madaxtooyada een, puntland ee boosaaso waxaana een, qofkii saddexaad ee isbuucan een, la dilay uu ahaa een, xeer ilaaliyaha maxkamadda ciidanka puntland Ee, haddaba intaa kadib ciidanku waxay bilaabeen howlgallo ay ka sameynayaan xaafado ka mid ah magaalada een, boosaaso een, si ay usoo qabtaan een, qolyaha ka dambeeya amni darida boosaaso een, ka jirta Een, maxamed maxamed muuse tarsan een, wariyaheena qadka telefoonka ayaa waxaa kula xiriiray wariyaheena cabdishakuur cali axmed wuxuuna weydiiyey bal howlgallada ka soconaya boosaaso Ee, markii maalinimadii shalay weliba ee, abaa- labaiyo tobankii duhurnimo ee, dable hubeysan ay diltogasha u geysteen eebeha u naxariistay cabdikariin xasan firdiye xeraaliyihii guud ee maxkamadda dembiyada culus ama maxkamadda ciidamada ee qalabka sida ee puntland ay kooxo hubeysan ku toogteen ee aaga hotel wataan ee boosaaso oo ay kaabdhow yihiin xarumo dowladeed ciidamo
lahayn waxaa mudda in aada loo adkeeyey ammaanka boosaaso islamarkaana la siiyey ciidamada amaro ka badan kuwii hore loo siinayey islamarkaana waxaa hore u jirtay in dila loo geystay mas-uuliyiin dowladeed oo oo ay ku jiraan saraakiil oo ka mid ahaa eebe isagana jannadii fardoosaas ka waraabiye gaashaanla dhexe jamas xariid cabdi taliya ku-xigeenkii labaad ee ciidanka booliiska dowladgoboleedka puntland sidoo kale isagana waxaa maalin kadib la dilay ninka lagu magacaabo aadan gaas huruuse oo ka dambeeyey ninka lagu magacaabo jamas xariid oo isaguna ahaa agaasimihii madaxtooyada agaasimihii madaxtooyada puntland ee boosaaso marka runaantii waxaa moodaa inay daalka boosaaso soo kordhayaan oo walow ay ku jirtay magaalooyinka ugu ammaanka badan ee gobolada dalkeena haddana waxaa moodaa maalmahan dambe in la bartilaabeynsanayo mas-uuliyiinta u shaqeynaya godoboleedka soomaaliyeed ee puntland ilaa iyo hadda lama oga cidda dhabta ay ka dambeysa weerarkan mana jirto mas-uuliyiin si toosa uga hadlay oo warbaahinta intay isugu soo yeereen marka laga tago tacsi la jeediyey sheegay cidda weerarkan ka dambeysa waxaa iyaguna jirjira mas-uuliyiin kala duwan oo aanu la xiriiray oo dadka telefoonka kula xiriiray waxay dhammaantood noo sheegayaan in howlgalladu ay socdaan goor dhaweyd oo saaka ee waxaa la xiriiray aste xaaji aadan waxaa guddoomiyaha maxkamadda gobolada bari iyo sanaag ee puntland wuxuu ii sheegay in xataa ay xukuuma ku ridi doonaan qaar kamida dadkii ka agdhowaa goobta uu falkan ka dhacayay iyo ciidamadii oo iyaguna halkaasi ku dhowaa waxa uu sheegay in waayadan dambe dadweynaha reer boosaaso iyo ciidamada qaarkood ee kuwa hoteelada iyo aagga fadhiisata ee security-ga ay caadeysteen in lagu agdilo mas-uuliyiin dowladda u shaqeynaya islamarkaana aysan ka dhidiyin waxa uu sheegay in arrintaasi aysan mar dambe dhici doonin kuwaasna ay jecel yihiin inay maxkamadda hor keenaan maadaama sida uu sheegay ay yihiin dambiilayiil weliba waxa uu si adag uga hadlay ciidamada security-ga oo ay qurteen hoteelada waxa uu sheegay nimankaasi inaan aysan shaqadooda gudan waxa dhowaan jirtay oo kulan ay boosaaso ku yeesheen golaha deegaanka iyo guddiyada xaafadaha iyo maamulka gobolka iyo amniyaadku in hoteelada iyo intooda badan la diiwaangeliyo islamarkaana ay subxeedka u keenaan sida caadiga ee loo geeyo xabsiyada magaalada oo ay habtooda cid walba cidii habeenkiisii hatay waxyaabihii ay ahaayeen waxadaasoo dhan si hadhow sab looga raadiyo la ogaado dhibama haddii wax dhacaan cidaasi meeshii ay ka timaaday markii maalinimadii
waa tahay kaasina wuxuu ahaa maxamed muuse tarsan wariyaheenna oo ku sugan magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari wuxuu nooga warbixinayay howlgalkii ugu dambeeyey ee ciidamada amniga puntland ay ka sameeyeen xaafadaha boosaaso sidaad maqlayseenna guddoomiyaha maxkamadda ciidamada puntland waxa uu leeyahay waxaan xitaa iskabada kooxihii ka dambeeyey dilalka aan caqaabi doonaa dadka hubeysan ee ka agdhowaa meelaha dilalka loogu geystay mas-uuliyiinta puntland oo ka dhiidhin maxkamadana lasoo saari doonaa buu leeyahay iyana wixii kusoo kordho waad maqli doontaan wararkii ugu waaweynaa caalamka ayaan fiirinaynaa in ka badan saddex kun oo isugu jira qubaro iyo ciidanka cirka wadanka ruushka iyo kuwa badda ayaa waxa ay hadda baadigoob ay hadda ka wadaan badda madow howlgalkaas oo lagu baadigoobayo dadkii ku geeriyooday diyaaradii ku burburtay badda madow oo laga lahaa wadanka ruushka diyaaradan oo ahayd mid ciidanku ay leeyihiin waa ciidanka milatariga wadanka ruushka ayaa kusii jeeday wadanka suuriya gaar ahaan magaalada xalab waxaana isugu jireen ciidamada loo yaqaano baambeyda fanaaniin iyo suxufiyiin iyadoo burburtay waxyar uun kadib markii ay ka duushay garoon ciidanka cirka ay ku lahaayeen dhulxeebeed waxaana la sheegayaa ilaa iyo hadda diyaaradda inaan la oqoonin sababaha ku keenay inay burburtay waxaa se xaqiijiyey in diyaaradaasi ay burburto badda madow ay ku dhacday wasaaradda difaaca wadanka ruushka waxaana saarnaa dad gaaraya ilaa iyo lixdan iyo afar ruux barnaamijkii faaqidaada wararkana saaka intaas ayuu iiga dhan yahay barnaamijka intuu socday faad ayaa farsameynayey dhanka tabinta barnaamijkana wuxuu ahaa anigoo ah cabdirasaaq maxamed faarax shiina dhammaanteenu isku duwan waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo soomaaliya nabad
daacadayo askarto dadaasha daryeelkiyo waxgaradka lagu gaadhi daraje daryeelkiyo waxgaradka lagu gaadhi daraje roobku da'aayay duhurkiyo habeenkii